waxyaaba badan oo jaanisyo badana jiray oo dhuminayay in maaragtay tallaabooyin la qaado oo oo wax la sameeyo marka waxaasaa keenay dibudhac haddana waxaa soo dhawaataba tenni marka waxaan u maleynaha tenni in laisku arki doono waayahay waxaa soo baxaysa oo laleeyahay dowladda soomaaliya dhaqaalihii iyo waxay ka jaratay galmudug waxyaabihii siin jirtay ee qarashaadka ahaa marka eedeyntaas dowladda maxaaf keliya uga timid mise si guud bay u jirtaa hor dowladda anaga boqolkiiba boqol raalli waxaan ka nahay been kuma sheega aniga personally anoo ku hadlaya magaca ummadda aan matalayo u dhaartay in dowladda ay lacagta joojiso galmudug sababta waxay tahay lacagta horta marka la siiyo lacagta qof lama siinayo xeef macnaha waa shaksi maaha isaga lacagta in la siiyo lacagta galmudugaa iskale macnaha galmudugna xeef maaha galmudug waa kala jabtay laba qeybay noqotay dowladdu waa inay saddex option mid inay qaadato waa option one horta dadka in wax loo qabto waa qasab oo ummadda in wax loo qabto ummadda waxqabasha u baahanta lacagahan oo budget boardka laakiin oo loogu talagalay dowladda in lagu rangareeyo dowladdu waa inay saddex option mid qaadato option one waa in lacagtii loo qaybiyo labada maamul oo galmudug waa in loo qaybiyo option two haddii taa sameynin waa in lacagtii la joojiyo oo qofna aan la siin option three haddii taa sameynin waa in guddi dhexdhexaada ayada ay samaysatay in lacagtan u dhiibto meelaha ay ku baxaysa si u baxaysana ee controlsho lacag markii laga qaada dowladdii oo xildhibaanada mushaar u qaadanayn oo wasiirre aan lagu ranangaraynayn oo shacabkii aan la siinayn lacagta intii aaday macnaha waxa waxa taasoo wax la isweydiinaya ama waxaa jira lacago oo maaragtay search la dhaho oo loogu talagalay horumarinta deegaanada galmudug intaa iskhilaafsaneen qaar ka midaba waa la siiyey deegaana galmudug oo lagu horumarinayo waa aaminsanaha lacagahaas oo kale in magaalooyin galmudug loo qaybiyo oo maaragtay magaalo walba qaybta kusoo aado intii la siiyo dad lahobo loogu dhiibo in degmooyinkaas wax loogu qabto in state oo maaragtay lacagtan koox gooniya ama gruub gooniya intii gacantooda gasho ay u adeegsan lahayd maleeshiya iyo kicin iyo abaabul iyo wareer iyo dagaal u adeegsan lahayd waaya marka hadda lacagihii galmudug waxaad leedahay waa la jaray si guud
lacagta intaan ka warqabo way taagan tahay ha inteeda badan way taagan tahay waxaan kula talinaya dowladda in lacagtaas haddii saddexda option mid aysan qaadanayn inaysan ku degdegin bixinteeda waa gartay marka ka waran dadka galmudug baahi noocee u qabaan lacagtaas lacagta horta laba nooc waay waaba kuu sheegaba lacag waxaa waaye lacagtan oo budget supportiga oo yarta ah oo ama boqol konton kun ahayd marka hore dowladdana siin jirtay ama ahayd maaragtay muxuu ahaa lacag kale oo haddeer weli inkastoon la qaybin european unionka lacagahan ay hadda soo ogolaadeen waay lacagahaas maaha lacag dad gaara mar walba waa lacagaha maamulka lagu rangareeya waay horta midaas waa midaan ka hadlayo markood ama lacagta seejka oo diplomatiga loogu talagalay waxaan qabaa dadka in la siiyo oo galmudug lagu horumariyo see loogu horumarinaya waay marka su-aasha ma aha in loo dhiibo koox ama dad qaas dowladdu waa inay guddi u samaysaa dhexdhexaada una qaybisaa magaalooyin bilmatalan kasoo qaad inay cadaada qaar siiso inay dhusmareeb qaar siiso inay gaalkacyo qaar siiso inay caabudo qaar siiso inay balambal qaar siiso inay hobyo qaar siiso magaalooyinka xortaa oo aan xorta ahayn oo hadda cadowga haysto inay qaarkooda meel u dhigto oo waqtiga xoroobaan maaragtay muxuu ahaa loogu talagalay in lagu la siiyo ama ciidanka ku xoreynaya ciidanka xoreynaya iyo maleeshiyada kasoo jeeda dadka deegaanada kasoo jeeda in lagu horumariyo qaybtooda la siiyo habkaasa aan dhihi lahaa in lagu sameeyo laakiin lacagta intii loo dhiibo shaksi loo dhiibo ama shaksi uu qaato in akoonkiisa si personal ugu dhacdo sax maa